Kismayo Forex Academy ayaa dhowaan laga hirgeliyay magaalada Kismayo, waana academy lagu baran doono xirfadaha suuqyada onlineka, gaar ahaana xirfadda suuqyada onlineka ee Forex. Kismayo Forex Academy ayaa qaatay ardaydii ugu horeysay waxaana hadda ay marayaan level-ka saddexaad. Maamulaha Kismayo Forex Academy, Ustaad Cabshir Shariif Xasan, ayaa sheegay in hadda macadku uu qaadan doono arday cusub oo la bari doono xirfadaha suuqyada onlineka, gaar ahaan Forex.
waxaan ahay ustaad abshir abshir shariif xasan dayib waxaan ahay as-aasaha iyo maamulka macadkan akademiyadan la yidhaahdo kismayo forex academy kismayo forex academy waa waa akademiyada qabtirayso baahida loo qabo xirfadda forex akademiyadan waxaa la hirgeliyey oo mashruuceedii bilowgeeda wa- aan bilownay asaasigeeda aan bilownay bishii maarso bilowgeedii hadda bishii labaad uu furan yahay ardaydii kuwada lagu asaasay hadda waxay marayaan advance advance level ama levelka saddexaad koorsada eh, waxaa lu- waxay waxay qaadanaysaa saddex bilood eh, la- saddex levelan u kala baxdaa labada bilo ugu horeeyo ardayga waxaa la baraa waxaa la siiyaa koorsadii casharada iyo xirfada wax ku saabsan bisha eh, bisha saddexaadna waa bisha practicalka ardayga u qaadanayo oo masteriga ah oo ardayga master lagu master garanayo xirfadii iyo casharadii u qaatay koorsada soo qaatay in suuqana la geeyo lagu tababaraa marka waxaan baraarujinaynaa ana baaq u daraynaa una yeeraynaa ee, dhalinyarta soomaaliyeed oo baahida zaa'idka u qabto ee, hamina u leh inay bartaan xirfaddan forex haddana xirfadda waxaan idinkaga furay magaalada kismaayo